أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذني الله وإياكم من البدع والضلال والنار أما بعد إخواني في الله waxaa kolle aynu isugu nimi inaynu dhagaysano mawduucaasi ciwaankiisa uu yahay almajaalis alcilmiya fi alxawaadith alcasriya sida uu dareemayo qof kasta oo fahmaya alluga alcarabiya oo ciwaanku uu ku qoran yahay macnihiisu waxa uu yahay waa majaalista ama fadhiyada cilmiga ah ee lagaga hadli doono arrimaha markaa casriga ee soo dariyey kuwa ka mid ah bal xukunka ay ku leeyihiin fi shariicati alislaamiya marka waxaa muuqata in mawaadiic fara badan biidni illahi tacaala taxta hadihi almajaalis lagaga hadli doono iyadoo ilaahay subxaanahu watacaala aynu ka rajaynayno inay noqoto cilmiya sida cinwaanka muxaadarada waxa weeyaan ka muuqata waxaa majaalistan ay noqon doontaa biidni illahi tacaala midaan ku dhammaanin maanta iyo beritoona ee socon doonta insha allahu tacaala oo aynu isku dayi doono maalinba waxa weeyaan mawduuc mucayana inaynu ka hadalno waxaana majaalista qodobada aynu kaga hadli doonaa ay ku soo ururayaan bayaanu alxaqi wa raddi lbatil wixii xaqa ilaahay subxaana watacaala sharcigiisa iyo diintiisa waafaqsan in la caddeeyo o la nashriyo ummadda loo sheego wixii baatila ama kalata cidda doo cidduu doonayaba ha ka soo fulee isaguna batil inuu yahay in la caddeeyo iyadoo lagu caddaynayo bilxuja waaldaliili waalburhaan mixwarka markaa majaalistani insha allahu tacaala labadaa qodob ayuu noqon doonaa waana labada qodob ee al-aayaat alqur'aaniya ay ka kooban yihiin ama xaq ayaa qur-aanku dhidibka u aasaya ama baatil ayaa jirida u bixinaya wakadalika sunatu nabiyina calayhi afdal salaati watasliim labadaa qodob ayuun bay ku wareegeysaa in xaq la sugayo dadka laga dhaadhicinayo o la baraayo iyo in baatil dadka looga digaayo oo meesha laga saarayo leannahu sida ilaahay u yihi famaada bacda alxaqi ila adalaal xaqa iyo dalaalka wax udhexeeyaa ma jiro xaqa haddii la weydaarto meesha loo baxay waa dalaal iyo baadiyo dalaalkaasi ama ha noqdo mid xaqii qofku in badan uu ka lumay uu ka fogaado uu ka durkay ama ha noqdo mid waxa weeyaan dalaal dhowa qofku xaqii ha ka leexdo ha ka lumo laakiin meel aada u durugsan aanu aadin oo aanu tegin intaanan mawaadiicdaasi markaa aanan u gelin waxaan ka dhigayaa qodobka koowaad sagaal waxa weeyaan arrimood ayaan biidni illahi tacaala tilmaami doonaa oo aan gogol dhig uga dhigi doono masaa-isha soo socotee aynu ka hadli doono sagaalkaasi arrimood oo lagaa maarmaana mawaadiicda caynkana marka laga hadlaayo ee la rabo badaheeda in la dhex galo oo la daaweeyo calaa daw ma jaa fi kitaabi illahi wa fi sunati rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam wamanhaji ahli sunnati waljamaca qodobada caynkanay haddii qofka ay ka lumaan waxaa ka dhacaysa ama ka dhalanaysa in qofka xaq fara badani uu seego baatil fara badanna qofku inuu dhex galo ayaa ka dhalanaysa qodobka u horreeya wuxuu yahay waa alikhlaas ikhlaas oo macnihiisu uu yahay tajriidu qasdi taqarubi ila allah can jamiici shawaa'ib wa nisyaani ru'yati alkhalq bidawaami annadari ila alkhaaliq ikhlaaska macnihiisu wuxuu yahay haddii arrintiina aad ka shaqaynayso ama aad ka hadlayso aad doonayso ilaahay inaad ugu dhawaato qasdigaaga iyo ujeedadaadu waa inay noqoto inaad ilaahay subxaana watacaala raalli gelinayso oo aada u dhawaanayso qasdigaaga waa inaad ka dhigto mid saafiya oo aanay ku barxanayn shawaa'ib waxyaabo kale oo iraadat llahi subxaana watacaala aan ahayni waa inaad iska ilowdo ru'yat alkhalq ee egmada khalqigu ay ku eegayaan iyo iyaga raalligelintooda oo aad ku dadaasho ilaahay subxaana watacaala raalligelintiisa adigoo mar walba xusuusanaya qawla anabiyi calayhi afdal asalaati watasliim fi tacriif alixsaan alixsaanu an tacbud allaha kaanaka taraa fain lam takun taraahu fainahu yaraak ikhlaasku ikhwani fi llah shardi buu yahay camalka saalixa aqbalitaankiisa ilahay aqbali maayo min alacmaali ila ma kana khaalisa liwajhi wma umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin hakada qala rabbuna subxanahu watacala waqala nabiyu sala allahu alayhi wasalam in allaha la yaqbalu min alcamali ila ma kana lahu khaalisa wabtugiya bihi wajhu rawahu nasa'i bisanadi صaxiix acmaasha ibni aadamku ay samaynayaan ilaahay wuxuu aqbalaa uun oo miisaanka xasanaadkooda uu ugu daraa wixii ilaahay daraadii subxaana watacaala loo sameeyo ilaahayna subxaana watacaala wejigiisa lagu doonayo wixii ilaahay daraaddii aan loo samayn ilaahay wejigiisa aan lagu doonahayn arrin kale lagu doonayo rabbi tabaaraka watacaala aqbali maayo xadiidka macnihiisu waa sidaa ma doonaysa ayuha alcabdu lmuslim in ilaahay subxaana watacaala shaydaanka uu kaa ilaaliyo oo aad ka badbaaddo shubahaadka uu kugu furaayo iyo shahawaadka waxa weeyaan noocyada badan haddaad sidaasi doonayso fa calayka bilikhlaas ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi isagoo ka xikaayoonaya shaydaanka shaydaan wuxuu yidhi addoommahoo dhan waa luminayaa ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin ahla alikhlaas kuwaasi ayuunbaa ka badbaadaya idlaalinta iyo luminta waxa weeyaan shaydaanka fa idaa akhlasta takhallasta min ashuruur wa uufiqta lilkhayr haddaad ikhlaas la timaado shar oo dhan waad ka takhallusaysaa waad ka badbaadaysaa ilaahayna subxaana watacaala khayr oo dhan ayuu ku waafajinaya idaa sadaqta maca allahi subxaanahu watacaala sadaqa allahu macak alam tasmacuu qawla nabiyi sala allahu alayhi wasalam man sa'ala allaha shahaadata bisidqin ballagahu allahu manaazila shuhadaa wain maata calaa firaashi qofka ilaahay shahaado weydiista ilahay daraadii inuu dhinto iyadoo arrintaasi ikhlaaska oo dhabka oo qalbigiisa ay ka soo goday ilaahay waxa uu gaadhsiiyaa manaazila shuhadaa darajada kuwa shuhadada firaashkiisa dushiisaba ha ku dhintabe culimada xadiidka markay fasirayaan waxay yidhaahdaan yani yusaabu calaa niyati aw biniyati niyadiisaa lagu abaalmarinaya waxaa kaloo culimadu ay yidhaahdaan ilaahay subxaana watacaala addoonka wuxuu u dhabaynayo u taxqiijinaya waxa ilaahay subxaana watacaala uu weydiistay bisidqin wa ikhlaas hadday niyadaadu noqoto niya saxiixa ood xaqa doonayso iyo ilaahay inaad raalli geliso oo aanad ujeedo kale lahayn ilaahay subxaana watacaala xaqa ayuu ku waafajinaya wakud mithaala lidalika qisata salman alfarisi radia allahu canhu ardaa imise ayuu dalaal iyo baadi usoo maray imise ayaa togaga lumitaanka uu ka soo tallaabay xataa ilaahay subxaana watacaala xaqii iyo wanaaggii waxa weeyaan uu waafajiyey khilaafaadku walaalayaal masaa-isha cilmiga la isku khilaafaa dadka waxa ay ka fogaysaa ikhlaaska waxaana dadka ay ku ridaa fii su'i niyati wa khubti tawiya niya xumaan iyo qalbi waxa weeyaan mariida oo buka ayaa dadka ay ku ridaan qofka marka khilaafku uu dhaco ikhlaaska aan ku dadaalin wuu tacasubayaa xaqii uu arkaya u indhaha ka laabanayo garab maraya baatil uu arkaya ayuu u nusraynaya oo u u gargaaraya fayakunu min aladina qala allahu fihim qul hal nunabi'ukum bilakhsarina acmaala aladina dala sacyuhm fi lxayaati dunya wahum yaxsabuna anahum yuxsinuuna sunca ciyaada billah inuu kuwaa kamid noqdaa laga yaaba ilahay u leya ma idinka warana kuwa shaqaynaya haddana camalkooda khasaariyo farabanaanka taagan aladina dala sacyuhum fi lxayaati dunya waxay isu malaynayaan inay camal wanaagsan samaynayaan laakin xaqiiqadu sidaasi maaha niyada xun iyo ikhlaas darada ayaa camalkooda kharibtay iyo cadamu lxirsi cala mutaabacati nabiyi alayhi salaatu wasalaam wa alab lxaq idan naftu waxay u baahan tahay in ikhlaaska lagula jihaado lagula dadaalo ubaahanta arrin qofka ibni aadamkaa laga dalbo u qabtana taasi ayaa u adag niyadaada sax oo qalbigaaga hagaaji ayaa u adag sa awgeed ba ayub wuxuu ihi raxmat ullahi caleyh takhliisu niyaati cala alcummaal ashaddu calayhim min jamiici alacmaal dadka shaqaynaya niyadooda inay saxaan oy ka dhigaan khaalisa lilah ayaa acmaasha kaleo dhan waxa weeyaan kaga adag hadi waa xaqiiqa leanna nafta wax midhaa oo markaa ikhlaaska uga muuqda ayaan jirin naftu kuma xisaabtamaysa aakhiro iyo mustaqbalka iyo hortegitaanka rabbi subxaana wa tacaala marka laysa laha xadun dahirun fi likhlaas sa awgeed baa ikhlaasku uu ku adag yahay marka calaykum bilikhlaas ayuha ashabaab ayuha adducaat ayuha alaba lilcilm qodobka labaad waa taxari lxaq wa talabi wa badli ljuhdi fi taxsiili wa qabuulihi ida wadax ida ittadax xaqa waa inaad ku dadaasho oo aada raadiso oo aad waxa weeyaan juhdi iyo camal fara badan aad ku bixiso xaasilinta xaqa xaqu marka uu ku caddaadana waa inaad aqbasho weeye waa hadday niyadaadu sax tahay oo xaquna aad doonayso oo wax kale aanad doonahayn xaqa waa la aqbala likawnihi muwaafiqan lidaliil inuu yahay daliilka kalaamka ilahi iyo kalaamka rasuulka mid waafaqsan daraadii baa xaqa loo aqbalaa laa asra lilmutakalimi bihi fii qabuulih qofka ku hadlayaa raad kuma laha xaqa xaqa aqbalitaankiisa iyo diidmadiisa maa calayk adiga laguma dirin cidda xaqa ku hadashay xaqa waa inaad bidaliilihi aada ku aqbasho xaqa waxa weeyaan waa laga aqbalaa min kulli axad baatilkana waa la radiyaa calaa kulli axad xaqa ka yar baa laga aqbalaya gabadhaa laga aqbalaya ka weyn baa laga aqbalaya jaahilkaa laga aqbalaya o caalimka ayaa laga aqbalaya baatilkana cid walba waa lagu radinaya hadduu caalim kasoo fulo iyo hadduu kasoo fulo jaahil iyo hadduu sagiir kasoo fulo iyo hadduu kabiir kasoo fulo albatilu mardudun cala saaxibihi man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa rab qalahu nabiyuna muxamed sala allahu alayhi wasalam xaqa cidda ku hadlaysa ama sheegaysa ama haysataa inay colaadi idinka dhexayso iyo in kalgacayl idinka dhexeeyo ha u eegin xaq ma ku hadleenun eeg haddii arrinkaagu sidaa u noqdo waxaad kamid noqonaysaa kuwa ilaahay uu leeyahay fahada allahu aladina aamanuu lima اkhtalafuu fihi min alxaqi biidnih wallahu yahdi man yashaau ila siraatin mustaqiim ilaahay kuwii muuminiinta wuxuu ku hanuuniyey xaqii dadku ay isku khilaafeen biidnih wallahu yahdi man yashaau ila siraatin mustaqiim marka ma doonaysa ilahay inuu ku hanuuniyo iimaan la kaalay ikhlaaskii wey ma doonaysa ilahay inuu ku hanuuniyo iraadadaadi iyo qasdigaagu ha noqdo alab lxaq allahuma ahdinii lima khtulifa fihi min alxaqi biidnik inaka tahdi man tashaau ila siraati mustaqiim hada ducaau nabiyina sala allahu alayhi wasalam ibn lqayim wuxuu leeyahay isagoo aayaddan fasiraya faman hadaahu allahu ila alakdi bilxaq qofka ilaahay uu ku hanuuniyo xaqa qaadashadiisa xaysu kaan meel kasta uu yaallo wa maca man kaan qof kastoo xaqa haysto oo ku sifaysan walaw kana maca man yubgidhu wa yucaadih walaw xaqa ma haysto qofka u cadhoodo u cadhaysan yahay ee waxa weeyaan uu colaadinayaa xaqa haba haystee fa huwa walaw kana maca man yuxibuhu wa yuwaalih waradi lbatil maca man kan walaw kana maca man yuxibuhu wa yuwaalih qofka ilaahay uu ku hanuuniyo baatilka radintiisa cidda doonaysa ha haysato walow qofku jecel yahay oo uu xidhiidhaya raalli u ka yahay baatil ka haystee fahuwa miman hada allahu lima اkhtulifa fihi min alxaq kaasu wuxuu kamid yahay kuwa ilaahay aayadda uu ku sheegay ee ilaahay subxaana watacaala uu ku hanuuniyey xaqii dadku ay isku khilaafeen ee in fara badani waxa weeyaan ay gara mareen asawaaciq lmursala juska labaad safxada shan boqol iyo lix iyo toban ayaa qawlkaa qiimaha badani uu ku yaala hada mucaad ibnu jabal radia allahu canhu waardaa faqih min fuqahaai صaxaaba qala iqbilu lxaqa min kuli man jaءa bihi wain kana kafira xaqa cid walba ka aqbala buuli walow qofka la yimi haba noqda kafir be aw qaala faajira waxdaruu zayqat alxakiim qofka xakiimka yani lagu ogya xikmad iyo cilmina iska ilaaliya simbirraxa simbirraxashadiisa ha isku halaynina oo mar walba ha is odhana waxu sheegay o dhami waa xaq qaluu kayfa naclamu ana alkafira yaqulu kalimat alxaq saanu ku garanaynaa bay yidhaahdeen qof kafiri xaq inuu ku dhawaaqi karo qaala ina cala alxaqi nuuran xaquma isagaa qarsoomaba nuur buu leeyahay xaqu baatilkana dulma iyo mugdi ayaa dusha ka saaran abu daawuud baa wariyey asarkaa fi kitaab asunan kitaab suna baabu luzumi suna xadiidka afar kun lix boqol iyo koob iyo toban wey wa hada shaikhu lislaam ibnu taymiya raxmat ullahi caleyh kitaabkiisa la idhaha alxamawiya alkubra dad fara badan oo xaqa khilaafsan ayaa hadalla xaq oo ay ku dhawaaqeen uu kasoo qaatay markaasi aanay dadka qaarkood aanay ugu dagmin oo aanay umoodin qof kastoo mar xaq ku hadlay in wixiisoo dhami xaq ay wada yihiin dadka qaarkoodna aanay umoodin xaqa cidda ku waafaqsanun in laga qaato oo cidda kale aan laga aqbalin ayaa fi aakhiri hadihi nuquul wuxuu leeyihi walaysa kulu man dakarna shayئa min qawlih maaha ragga aqwaashooda halkan aynu ku sheegna aynu kusoo naqlinay yaqulu bijamiici ma naquluhu fi hada lbaabi wagayri kuwa nagu waafaqsan baabkan waxaanu ka leenay waa baabu isbaati culuw illahi subxaana watacala cala khalqi iyo abwaabta kale toona walakina alxaqa yuqbalu min kuli man takalama bihi lakin qaacido waa sidaa xaqa qof kasta oo ku hadla ayaa laga aqbalaa oo laga qaata majmuuc lfataawa jiska shanaad safxada boqol iyo kow waa qaacida muhiima taasi baaraka allahu fiikum adiga xaqa ayaa ku badbaadinaya xaqa ayaad janno ku helaysaa xaqa ayuu ilahay kaaga raalli noqonaya baatilka ayaa ku halaagaya ilahay naxariistiisa aad ku haysaa in raalli hashi marka awal waxaad ku waxaad ku dadaashaa naftaada sidii aad u badbaadin lahayd walaa yakunu dalika ila bitaxari lxaq wa qabuuli naftaadana waxaad ku badbaadin kartaa xaqa inaad raadiso oo marka uu ku caddaadana aada aqbashid qaacida saddexaad waxay tahay alxaqu laa yucrafu birijaal xaqa ragga laguma garto oo lama odhan karo halka hebel maray ayuunbuu xaqi jiraa raggu xaqa daliilu maaha iyo calaamad waxa weeyaan lagu garto icrif ilxaqa tacrif rijaala haddaad doonayso xaqa inaad garato xaqa isaga baro markaasaad raggiisa aada baran doontaa oo xaqa dadka lagu miisaamaa xaqa marka la garto alaha fulan waafaqa alxaq hebel xaqii buu waafaqay wa fulanun khaalafa alxaq hebella xaqi ayuu khilaafay baa la yidhaahdaa laakin ragga ayaan baranayaayo calaamad noqonaya cala alxaq hada waa batin wey raggu waa bashar yaclamuuna wayajhaluun wayukhti'uuna wayusiibuun waxbay diinta ilaahay ka yaqaana waxna jaahiliin bay ka yihin fawqa kuli di cilmin caliim waxna way asiibayaan oo xaqii bay haleelayaan waxna xaqii ayaa ay ku garamarayaan oo waa ay khaldamayaan xaq ayaa ka qarsoomi kara xaqu waa maa waafaqa daliil xaqu waa wixii daliilka waafaqa iyadoon la eegahayn cidda haysata ma qof sagiiroo yar baa haysta mise mid kabiiroo weyn baa haysta ma dad fara badan baa haysta mise kuwo yar baa haysta waxaasoo dhan iyadoon la eegahayn xaqu waa wixii daliilka waafaqa falxaqu laa yuuzanu birijaal wa inamaa yuuzanu rijaalu bilxaq xaqa laguma miisaamo dadku inay ka yaacaan iyo iyo inay usoo jeedaan wixii loo soo jeeda ayuunbaa xaqa maaha macnuuf wixii laga sii jeedaana waa baatil maaha macnuuf xaqa yucrafu bidaliil daliilka ayaa lagu gartaa xaqa aimadu raxmat ullahi calayhim qodobka noocaasiee kutubtooda ayay ku sheegaan sheikhul islam ibnu taymiya wuxuu qoray kitaabka rafcu lmalaam can ilaimati alaclaam waxaa kamida maqaalaadka kitaabka ku dhex jira qawluhu walaimatu muttafiquun clى ana kula axadi min annaasi yukhadu min qawlihi wayurad ila rasul sala allahu alayh wasalam aimada islaamku waxay isku waafaqsan yihin dadka basharkaa hadalkooda waxbaa laga qaata wi xaqa waafaqa waxna waa la radiyaa waa la diidaa wi xaqa khilaafo wey ilaa rasuulka mooyaane waayo rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa miduu waxyi ku socdo oo ilaahay subxaana watacaala uu u waxyoonayo oo xataa haddii khata uu ka dhaco ilaahay subxaana watacala uu taswiibinayo uu saxayo oo aayaat bayinaat rabbi tabaaraka watacala uu kusoo dejinaayo waxaa kale aan halkaa idiin akrinayaa qawl uu leeyahay alcalaama maxamed ibnu salix alcuthaymiin alimaam alfaqih raxmat ullahi caleyh oo isaguna mas'alada ama qaacidada u ku taqriirinayo kitaabkiisa alqawaacid lmutla safxada sideetan iyo toddoba wuxuu leeyahay alxaqu laa yuuzanu birijaal xaqa ragga laguma miisaamo wa inamaa yuuzanu rijaalu bilxaq raggaa la miisaamaayo miisaanka xaqa la saaraa bal inay waafaqsan yihiin kale iyo bal inta ay ku jir u jiraan hada huwa almiizan asaxiix uu leeyahy sheikhu miisaanka iyo qaacidada saxdaya waa taa inaan xaqa lagu garan ragga ee raggu inay saxsan yihiin iyo in kale lagu garto inay xaqii waafaqeen iyo inay khilaafeen saa wuxuu leeyahy sheikhu kalaam طawila wain kana limaqami rijaali wamaraatibihim atharu fi qabuli aqwalihim kama naqblu khabr alcadli wanatawaqafu fi khabr lfasiq lakin laysa hada huwa almiizan fi kuli xaal raggu sifaatka ay leeyihiin afar iyo raad buu ku yeelan karaa aqbalitaanka shayga iyo radintiisa oo qofku hadduu yahay qof cadliya oo toosan dee warkiisa waa la aqbalaya hadduu faasiq yahayna khabarkiisa waa laga istaagaya laakin taasi maaha miisaan iyo qaacido mutarido mar walba lagu soconayo waayo fa ina alinsana basharu yafutuhu min kamaali lcilmi wa quwati lfahmi ma yafutuh insaanku waa bashar cilmigii ayaa wax kamid uu dhaafaya cilmigii isagoo hayo adiladii hayaa laga yaaba inaanu fahmin kamal kamaal fahmi ilaha aanu siin fayafutuhu min asawaab biqadri ma xasala lahu min annaqsi waadacf dee haddii cilmigii wax kamid uu weydaartana dee cilmigaa intii saxda ahayd oo xambaarsanaabaa weydaaranaysa haddii fahamkii wax kamidi qofkaasi uu sheegana fahamki fahamkaa saxdaa cilmigii uu ku xaasilin lahaa ayaa sheegaya iyo xaqii markaa uu ku xaasilin lahaa aw yakunu qad mashaa calaa ariiqin mucayan waxa laga ya ninku inuu iska weyn yahay oo kabiir uu yahay bayna annaas laakin ariiq mucayan ayuu ku barbaaray aw madhabin mucayan ama madhab mucayan ayuu ku barbaaray wax kaloo muu maqal laa yakaadu yacrifu gayra wax kalama garan maayo fayadunu ana asawaaba munxasirun fihi wanaxwi dalik markaasaa wuxuu umalaynaya sawaabkiiba madhabkan uu ku barbaaray iyo xisbigan uu lasoo barbaaray iyo jamaacadan u waxa weeyaan ilaa weligiiba uu kusoo jiray inuu ku jiro waxa laga waxa laga yidhiba inaanu akriinba inahu lam yaqra waxaa culimadu ay ka yidhaahdeen maxay tahay adilada lagu diiday mumkin anahu lam yabdul juhdan fi taxsiili lxaq inaanu ku bixin baa laga yaaba saa ogeed ba culimadu waxay tilmaamaan ragga ay maaha xagga cilmiga marka la eego ayaa masaa'il fara badan oo xaqii ay weydaaratay waad aragteen ibnu xajar wakadalika nawowi raxmat ullahi caleyh wakadalika asuyuuti yani masaa'il caqadiya ayaa khata iyo gab ay kaga dhaceen raxmat ullahi caleyh culimadu marka ay u cudur daaraya waxyaaba ay sheegaan waxaa kamid a biicadii ama deegaankii ay ku barbaareen ayaa waxa ay aamineen muntashir u ahaa marka waxaa laga yaabaa inaanay markaasi arag xaqan markaasi weydaartay ee sheegay marka qofku isagoo cilmi buuxa ayaa laga yaabaa masaa'il xaqi inay garab marto saa awgeed lama odhanaayo hadduu waxaani xaq yahay muxuu fulaan u qaadan waayo ama muxuu fulaan u aamini waayo ama muxuu fulaan ugu hadli waayo ogow qofku isagoo kabiira in xaq fara badani uu sheegi karo salafkuna waxay raxmat ullahi calayhim xaqa kuwa ka aqbala cid walba ka yar iyo ka weynba maalmaha waxaa fara badan in la yidhaahdo qofkii inta xaq loo sheego ayaa wuxuu odhanaya inamadii yaryaraa sidaasi ayay yidhaahdeen inamada yarraa waxaasi ayay ku hadleen ma inamada yarar baa xaq ku taagan oo ragga waaweynina way khaldan yihin cibaaraat wa cibaaraatun baatila biduuni shaki walaa rayb qofku ama ha yaraado ama ha weynaado imaa inuu xaq ku hadlo waa imaa inuu baatil ku hadlo hadduu baatil ku hadlo daliil ku raddi laakin ha odhan wuu yar yahay ila wuu yar yahay daliilya xujo maahe hadduu qofku xaq ku hadlana ka aqbal ama ha yaraado ama ha weynaado wakadalika qofku hadduu weyn yahayna hadduu ku xaq ku hadlana waa laga aqbalaya haddii baatil uu ku hadlana dee laga aqbali maayo liana alxaqa xaqa akbaru min kuli axad xaqu cid walba isaga ayaa ka weyn walxaqu axaqu an yutabac xaqa ayaana mutaysay in la raaco oo la dabagalo qof kasta oo yar oo xaq ku hadlayaana ogow xaqu isaga inaanu lada ahayn alxaqu akbar minhu man huwa akbaru minhu ayuunbu kasoo naqlinaya oo xaqani waxa weeyaan uu gelaya marka isaga yaraantiisu yaanay ku sababin inaad xaqi waxa weya inaad garab marto walciyaadu billah waana nooc min anwaac ilkibir kibirka noocyadiisa mid kamida weeye inaad xaqii aqbali weydo adoo ku cilaynayo qofka xaamilkee sida ama ku hadlaya inuu yahay qof yar oo rasuulku wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam alkibr waa batru lxaq wakamdu nnaas bal hal misaal baan idin siinaya baaraka allahu fiikum oo ina tusinaya dadka culimada ee ajilada cilmigoodu uu wen yahay da'dooduna ay weyn tahay sida dadka yaryar xaqa ay uga aqbali jireen haddii xaq ay ku hadlaan leanu niyadooda ayaa wanaagsanayd ujeedadooduna xaqa in la raaca ayahay waxaa dhacday imaam albukhaari raxmat ullahi calayhi ayaa fi bidaayati alab markuu bilaabay alab lcilmiga iyo alab alxadiid ayaa wuxuu usoo galay alcallaama addakhili sheekii la odhan jiray sheekhaasi wuxuu ahaa sheekh min kibaari lmuxadisiina fi bukhara waxau lahaa xalqad aad iyo aada u weyn oo raayac oo mashhuura fi casri aad iyo aad u caan baxday o oo la yaqaanay kana yudarisu data maratin xasaba caadatihi wa kana albukhaariyu ayضa yasmac xalqadiis buu sheekhu soo fadhiyay xadiiskii buu akriyey bukhaarina dadka dhegaysanaya buu kamid ahaa markaasaa dakhili ba wuxuu yihi fi isnaadi xadiiثi sufyaan can abi zubayr can ibrahim sanadkaasi ayuu sheegay markaasaa bukhaari oo xalqada dhex fadhiya ayaa wuxuu yihi ina aba zubayr lam yarwi can ibrahim abu zubayr ibrahim waxba kama aanu warin waxa uu doonaya markaa khata sanadka ku jira inuu ku baraarujiyo laakin sheekii aad iyo aad ba arrinta noocaasi ay ugu weynaato sawdka caynkaasi ee yar ee dhalinyartaa markuu maqlay waxaana uu bilaabay inuu dagaalo markii hore inan kaa yar laakin bukhaari wuxuu yihi bikulli hudu si deganaansho dhamaystiran uu ku jiro irjic ila alasli in kaana cindak asalkii xadiidku uu kugu qoraa u noqo buy haddaad haysatid waad garan doontaa anigu inaan saxsanahay iyo inaan khaldanahay dabeetana sheekhi intuu meeshii ka kaco gurigiisii uu galay ayaa waraaqii axaadiista ay ugu qorayd buu la soo baxay dabeetana waxa uu gartay in sida bukhaari uu sheegayaa sax ay tahay kitaabkii ayaa markaa uu soo qaaday dabeetana waxa uu ku yihi bukhaari kayfa huwa ya ghulaam bal kusoo celi maxaa tiri sida saxdi waa sidee markaasaa bukhaari wuxuu yihi huwa haakada azubayr wa huwa ibnu cadi zubayr ibnu cadi weeyaan ninka xadiidka warinayaaye abu zubayr maaha can ibrahim markaa zubayr ibnu cadi ba ayaa istiridho markaasaa tiri abu zubayr abu zubayrna ibrahim waxba kama warin faakada alqalama wasaxaxa kitaabahu wa qaala sadaqta qalinkiibuu qaatay sheekhi kitaabkiisii ayuu saxay waxaana uu ku yihi inankaa dhalinyartaa run baad sheegtay nin xalqada fadhiyey ayaa waxa uu ku yihi bukhaari markuu bukhaari markii dambe arrintan ka warramayey ibna kam xiina radadta caleyh imka jir baa sheekha weyn markaad masalada aad ku radiday ee uu ka aqbalay markaasa bukhaari wuxuu leeyahy ibnu ixdaa cashara sana koob iyo toban jir koob iyo toban jir waxa weeyaan kibaaru lculamaa dhex fadhiya ayaa xaq ku dhawaaqay markaasay ka aqbaleen waar hus xishoodo xataa haddaad xaq sheegaysa culimada ha ka daba hadli lama odhan waa laga aqbalay xaqii laanna ujeedada waa xaq sanadkan khaldan in la haysto faa'ida ku jirtaa maxay ta so sanad saxa lama doonayo xadiis saxa lagu helo ee qofkii sheegaya waa in laga aqbalo weyi waa jirtaa iyaduna diso kale oo nafsulmacna iyaduna ina tusinayso nafsulmacna insha allahu tacaala iyadana majlis kale ayaan ku sheegi doonaa wejiyo fara badan baan ka daliishan doonaa laakiin iminka waxaan ka yaro tilmaamayaa un sheekii zayd ibnu suuxaan la odhan jiro isaguna nin caalima ayuu arday buu lahaa ardaydiisa waxaa kamid ah mutarif ibnu cabdillahi ibnu shakir ninkii la odhan jiro isaguna taabiciya qisada wuxuu ku sheegaya imaamu dahabi fi siyar aclaami nubala tarjamada mutarif ibnu cabdillahi ibnu shakir ayaa qisada uu ku tilmaamaya qisadaasi waxa uu leeyahay mutarif waxaan imi xalqadii cilmiga aan usoo doonan jirnay mise waaba xalqadiio xisbi isu bedeshay salow sideba xisbi isugu bedeshay waxaanu imu raggii o qoray waxa weeyaan kitaab manhaj bay dejisteen iyagu ay leeyihiin dabeetana manhajkiiba ragga mid mid loogu loogu loogu bandhigaya waxa la leeyahy aqrarta ya fulan hebelow manhajkaa ma waafaqday si hadday jamaacada aad uga mid noqoto dabeetana raggii o dhan way soo qireen buu yidhi muwaafaqadii oo wada dhiibeen cahdigii oo wada galeen aniga ayaa laysoo gaadhay waana asqaru lqowm waa ka xalqada ugu yar dadkaasi waxa weeyaan ay fadhiyaan aniga markii laysoo gaadhay waa ayaa waxa laigu yihi aqrarta ya fulan kitaab bay qoreen wax baatiloo ku qoraa muu sheegin kadalika shicaaraad bay samaysteen shicaaraad daahirkooda xaq uya wey allahu rabbuna warasuulu qudwatuna sidaas ayay lahaayeen shicaaraadka noocaasiya markii lasoo gaadhay isagu wuxuu ihi la may anigu qiri maayo geli maayo xisbiga manhajkaana anigu taqriirin maayo liana allaha akada calaya cahdan falan uxdita cahdan siwa ilahay ba aniga ballan iga qaadee ballamo kale inaan gala maxay ukalifi ummatu nabiy alayhi salaatu wasalaam baan kamid ah min ahli sunnati waljamaca inaan meel kale waxa weeyaan khaanad kale oo madoowa waxa ku jira aanan garanahayn inaan galo maxaa igu kalifaya dabeetana hal mar baa lagula kacay ila waa inan yare wixii dadku ay wateenna wuu ka hor yimo wuu diiday dabeetana sheekii weynaa kaana munsifan ee wuxuu yihi laa tacdilu cala algulaam waan baldaaya inanka ha ku degdegini maada cindaka ya ghulaam maxaad haystaa bui intiibuu kusoo celiyey aniga ilahay baa ballan iga qaaday oo ballan kale anigu la soo dirin maayo oo muxdatha oo aan asal ku lahayn fi kitaab illah wa fi sunati rasuuli llahi sala allahu alay wasalam dabeetana sheekhu wuxu uhi waar iskaga taga farajacuu min cindi aakhirihim wa kanuu zuhaaa halaatiina rajula dhammaantoodba way ka noqdeen xisbiga halkaasi lagu aasaasay manhajka lahaa ee cahdiga lahaa ee muwaafaqada dadka laga qaadi ilaa waxay ahaayeen markaa soddon nin bay ahaayeen may odhan ma inanka yar baa maanta fikraddii dhamayd iyo shicaaraadkii ka hor yimi may odhan dacwadii buu ka hor yimi ama shicaaraadkii saxiixa ayuu ka hor yimi oo xaydo may samayn laakiin xaqiiqada wuxuu ka hadlay ayay fahmeen in waxaan uu ka hadlay uu yahay shay muxdatha oo diinta ilaahi subxaana watacaala lagu soo dariyey oo asal waxa weeyaan aan ku lahayn marka baaraka allahu fiikum qof kastoo xaqa la yimaada waa in laga aqbalo iyadoo aan baraarujinayo qofka xaqa la yimi hadduu yahay mubtil saaxibu batil hadduu xaq ku hadlo xaqa marka laga aqbalayo waxaa la baraarujinaya saaxibu batil inuu yahay saa loogu dagmin de oo rasuulku sala allahu alay wasalam abu hurayre muxuu ku yidhi markii shaydaanku abu hurayre u sheegay saayida aayatulkursiga sadaqaka halkaasi ugu joojiyey rasuulku run buu kuu sheegay maxaa lagu xigsiiyey wa huwa kaduub maanku run kuu sheegay laakin de ha malaynin mar walba inuu run sheegayo ha ku dagmin weyaan macnuhu xaqu waxa weeyaan haddii baaraka allahu fiikum uu qofka u caddaado waa inuu waafaqa xaqa waa inaan uga tegin laa licasabiya walaa licadaawa uu qalbiga ugu hayo qofka saaxib alxaq waxaan uga digayaa ikhwani fi llah talabat alcilmi wاdducaat wاshabaab wاnnaasa jamiican inay kamid noqdaan alhamaj alrica alhamaj alrica ee uu sheegay cali bin abi alib radi allahu canh cali bin abi alib wuxuu yihi annaasu halaatatun dadku gebigooda marka laysku soo xooriyo waa saddex nooc facaalimu rabbaani nin caalima oo rabbaaniya dadka xaqa ku tarbiyadeeya wa mutacalimun cala sabiili naja iyo nin cilmigii dalbaya waa aalibu cilm wadadii lagu badbaadaya ayuu hayaa wa hamajun ricaacun gawaa atbaaca kuli naaciq iyo dad waxa weeyaan hamaja hamajku waa maxasta hamajku waxa weeyaan sida uu ku fasiraya ibnu lqayim raximah llahu tacala fi miftaaxi daari sacaada waa bahal yar yar oo kaneecada ka yar yar oo xoolaha indhaha iyo dhagaha iyo meelahan ka gala maxaynu ku macnayn karnaa saloma dhuunyaal ah cabdilxakiim ya waa maxas taasu soo maaha waa maxas wey waa waxaan qiimo lahayn malabna ma sameeyo wax kalena ma qabto fains waa inu xoolaha indhaha ka geliyo dhagaha ricaac weeye yani waa kuwa wasni aan lahayn waa gawqaa atbaac kulli naaciq mid kastoo u fooriya dhirid siiliga ugu dhufta way raacayaan iyagu yamiiluuna maca kulli riix dabayl kasta oo soo dhacdaa way leexinaysaa waxa uu leeyahy lam yastadiiu binuuri lcilm nuurkii cilmiga ayaanay ku iftiinsan waddada ay marayaan walam yaljaw ilaa ruknin wasiiq rukni adagna ma haystaan dee cilmi iyo xaq ay ku sugayen oo ay ka duulayaan asarka waxaa warinaya alkhatiib albaghdadi fi lfaqih walmutafaqi jiska koowaad safxada boqol iyo sagaal iyo afartan ibn lqayim baa inoo fasiray qaybta saddexaad baynu inagu uga jeednaa alhamaj alrica aynu isaga digayno markaasa wuxuu leeyahy alqismu thalith almaxrum lmucrid falaa caalim walaa mutacalim qayb saddexaad waa qof waxa weeyaan xaqii laga qadiyey oo xaqii ka jeestay caalimna maaha mutacalimna maaha bal hamaju rica walhamaju min annaasi xamqaahum wa jahalatuhum hamajku waa kuwa dadka kamid a ee aan caqli lahayn ay wax ku miisaamaan cilmina aan lahayn dabeetana wuxuu sheegayaa in asalka luqa ahaan marka loo ego kelmadaas ay tahay dubaabun sagiirun oo kal bacuudia waricaacu min annaasi alxamqa aladiina laa yuctada bih ricaaca uu leeyaha noqonin cali bin abi talibna waa dadka aan caqliga badnayn ee waxba aan laba tirsanba man saaxa bihim wadacaahum tabicuu qof kastoo u dhawaaqa waxa weeyaan oo u yeedha way raacayaan sawaaun dacaahum ila ilaa hudan aw ilaa dalaal ama xaqa ha ugu yeedho iyo hanuun ama baadiye o baatil ha ugu yeedho way iska raacayaan fainahu laa cilma lahum biladi yudcawna ilayh axaqun huwa am batil waxaa loogu yeedhayana cilmi uma laha ma xaq ba mise waa batil fahum mustajiibuuna lidacwati wahaulaai min adari alkhalqi cala aladyaan dadka noocaasi dadka diinta dhibaateeya kuwa ugu daran wey dadkaa culimana maaha mutacalimiinna maaha waxa dadka waxa loogu yeedhayana iska hubsan maayaan qofkii u dhawaaqaba iyagu waa ay dabagelayaan oo waa iska raacayaan fa inahum alakharuuna cadada alaqaluuna cinda allahi qadran wahum xasabu kuli fitna bihim tuuqan waa dadku waa aad bay u fara badan xagga tir ahaan marka la eega bu leeyahy oo casrigan aynu joogno waxaaba la odhan karaa dadku waa sida ay u badan yihiin laakiin ilahay agtiisa qadar weyn kuma laha ayuu leya ibnu qayim raximahullah waa xaabada fitno kala fitna fitno kasta lagu fido laba qabiil hadday islaayaan haya qoryaha qaata horay ka gelayaan fitnadaa iyo dagaalka iyo xarbigaa bayna almuslimiin iyaga ayaa lagu shidaya haddii sidaas oo kale muslimiin la laynayo ismuljihaad loo bixiyo iyagun baa kuya dhagta loo saaraya waxaa la odhanaya haya ila aljihaadi fi sabiili illah cala tuul yastajiibuun eegi maayo waxaan ma jihaadba mise jihaad maaha haddii xisbiye loogu yeedho iyo jamaacaad cala tuul markii way isku shubayaan isma weydiinaya wararta waxaan xukunkiisu waa maxay ma ku badbaadaya cinda allahi tabaaraka watacaala xaq lahuba ma yahay se waa batil haddii dad waxa weeyaan bibatilin lagaga hadlo batil lagaga hadlo odhan cidda ka hadlaysa weydiin maayeen ma daliil xaqaa'id keena daliil keena masale inay batil tahay maxaa u daliila markaas waa ay yeelaya waa xatabu kuli fitna bihim tuuqa fitna kasta iyaga aya xaababa oo waxa weeyaan lagu shidaa alxamdu lilah inani axmed llaha tabaaraka watacaala ahlu sunna sifadooda inaanay sidaa ahayn bal wallahi kama tacawadnaa minhum asqar aalib cilm ayaa mas'ala hadduu ka hadlo macalinkiisu oo ay ka ishkaal gasho markiiba wuu imanaya fi nihaayati dars sheekh maxaa u daliila masalada caynkaasiya maantaan masale tilmaamay darsiga bukhaariga waa mithaal masale ayaan tilmaamay waxaan ihi dumarku siday naarta ugu badan yihiin jannadana iyaga ayaa ugu badan markaasaa markiiba shururub shabaabkii o dhan baa igu soo ururay maxaa la weydiinaya maxaa u daliila dumarku jannada inay ugu badan yihiin wallahi inanii faraxtu katiiran aada iyo aad baan ugu farxay mawaaqifta noocaasiya iskama qaadanayo yani qowlkayga daliil bay markiiba waxa weeyaan ay weydiinayaan xaq waxaan inuu yahay bidaliil baa lagu gartaa laa biqawli sheikh marka ayaynaan hamaj ricaaca aanay noqonin baaraka allahu fiikum kunuu culamaa kunuu alabata cilm kunuu tulaaba xaqin dadka daliil weydiiya waxay ku hadlayaan bayinaat iyo xaqaa'iq waxa weeyaan weydiiya oo ka warsada wax walba ha iska aqbalina qodobka afraad wuxuu yihi waa radd tanaazuc ila alkitaabi wasunna wa min muqtadayaati liimaan wixii la isku khilaafo in loo celiyo kitaabka ilahi sunada rasuulka saxiixa inoo loo fahmayo de sida ardaydii rasuulka ay ufahmeen ee kuwii xaqa ka qaatay cilmiga ka bartay waxyaabaha iimaanku keensanayay kamid marba iimaankaagu intuu leegyahay ayaa dhaqanka qaacida noocaasi aad ku dhaqantaana u leekaanaya ilahay baa subxaana watacaala in fara badan ku tilmaamay fi lqur'aan alkariim in wixii la isku khilaafo loo celiyo alkitaab wasunna fain tanaasactum fi shay faruduuhu ila allahi warasuul wixii aada isku khilaaftaan u celiya allah qur-aanka u celiya rasuulka u celiya markuu dhintayna sunadiisa u celiya saas ayaa rabbi tabaaraka watacaala u leeyahy markaasaa rabbi wuxuu tilmaamayaa in iimaanka kamaalkiisu arrinta noocaasi uu ku xidhan yahay in kuntum muuminiin haddaad muuminiin tihiin markaasaa ilahi wuxuu ka warramaya arrintaasi inay tahay arrinta dadka hagaajinaysa caaqiba iyo cidhib wanaagsan la imanaysa haddii sasaa la samayn waaya dadu kama baxayaan fii sharin wa khilaafin wa xayra wareer ba weligoodba ku jirayaan xaq iyo baatille waxa weyan u kala caddaan maayo hadday culima masale ay isku khilaafaan oo fataawada culimadu ay iskhilaafto ay kala duwanaato iyo waxyaabaha ay taqriirinayaan laabudda aqwaashooda waa in loo bandhigo kitaabka ilahi sunada rasuulka sala allahu alay wasalam hada manhaju ahli sunati waljamaca hada manhaj salaf ibn cabdilbar wuxu uhi raximah llah wa ama maliku washaaficiyu waman salaka sabiilahuma min asxaabihima wahuwa qawl leyt ibn sacd walawzaaci waabi sawr wa jamacati ahli nadar qawlkooda waa maxay aimadaas oo dhan min aimati ahli sunna ana alikhtilaafa ida tadaafaca fahuwa khaطan wasaab haddii masalo la isku khilaafo oo dadku dee aqwaal iska soo hor jeeda ay yidhaahdaan oo kan uu leeyahy waa xalaal kana waa xaaraan kan uu leeyahay waa bidcu kana uu leeyahy waa sunne kan uu leeyahy waa tawxiid kana uu leeyahy waa shirki haddii sidaasi ay dhacdo dee khilaafka noocaasi sax ma wada aha oo bidca iyo waa sunna dee mar qura shaygu ma wada noqon karo waa xaaraan iyo waa xalaalla ma wada noqon karo waa shirki iyo tawxiid ma wada noqon karo labada qowl mid ayuunbaa sax marka adigan xaa lagaaga baahanya labada qowl kii saxdaa inaad raadiso maxaa waajib kugu ah walwaajibu cinda ikhtilaafi alculamaa طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول واجب waxay culimadu markay iskhilaafaan in daliil la raadiyo qowlka saxdaa tusinaya kitaabkaa laga raadinaya sunadaa laga raadinaya ijmaac alculamaa qiyaaska usuusha saxdaa ku binaysan qowlka sawaabkaabaa daliil loo raadinaya wadalika laa yucdamu lamana waaya buu leeyahy haddii sidaa la sameeyo qofku ikhlaasu niya hadduu la yimaado xaqana sidaasi u raadiyo waayi maayo haddii adiladii ay waxa weeyaan ay noqoto aad kala rajixi kari weydo tawaqaf fi lmasala masalada ka istaag oo ha ku dhicin alqawlu cala allahi bigayri cilmi inaad ilaahay ka tidhaahdo subxaana watacaala sharcigiisa iyo diintiisa waxaanad cilmi iyo aqoon aanad u lahayn saxiixu jaamici bayaan lcilmi wa fadlihi keeg qawlkaa safxada saddex boqol iyo shan iyo afartan mushkilatuna ayuha shabaab min mashaakilina waxaa kamid ah fi hada alcasr wa fi hadihi alayaam inaynaan masaa-isha daliil aan laysu weydiinin kathiir min annaas masaa-ishaay ictiqaadayaan ama ay difaacayaan ama ay ku doodayaan ama ay u ololeynayaan qofka u taqriiraya daliilba weydiin maayaan maxaa u daliilo masalada caynkana laa yas'aluun waxaa laga yaabaa qowl sheekh inay helaan deetana warqad intay ku qoraan qawlkaa sheekha meel walba ay ka ridaan kaana aqwaalla waxa weyaan rijaal adilla sida aqwaasha raggu ay tahay daliil haddii sheekh masale uu yidhaahdo waa xalaal dee aqwaasha culimadu waxa ma xalaalayso ina allaha huwa aladi yuxallil wa yuxarim ilahay baa waxna xalaaleeya waxna xaaraantimeeya aqwaasha culimada waxaa looga faa'idaystaa un sidii kalaamka rabbi tabaaraka watacaala iyo kalaamka nabiga caleyhi salaatu wasalaam loo fahmi lahaa laakin iyadu maaha adilo wax lagu xalaaleeyo maaha iyadu adilo wax lagu xaaraantimeeyo maaha adilo markaa iyadu masaa'il lagu sugo a sax xamas wey wa waa hamadkii wey baaraka allahu fikum waa tambih waxa weeyaan fiican marka waxaa loo baahaya baaraka allahu fikum in dadka adilo la weydiiyo waxaad leeda waxaan waa xaq soo maaha ma daliil qur'aan keen sunno keen ijmaac keen qiyaas saxiixa keen hadduu qur-aan qofku uu daliishanayo u le qur-aankanaan ku sugaya anigu shaygan oo tusaale ahaan in xizbi islaamka dhexdiisa laga samayn karo waxa u daliila watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan su-aal labaad weydii salafku miyaysaa u fahmeen aayadda qur-aanka inay tusinaysa in xisaab la samayn karo hadduu ku idhahdo ha way ufahmeen oo maxay u samayn waayeen hadda limaada lam yunshiu axzaaban wa jamaacaat hadduu idhahdo meesaa umay fahmina idan laa xaajata lana istidlaal khilaafsan manhajkii salafka iyo fahamki waxa weeyaan salafka saxaabada ridwan ullahi caleyh salaf marka len waxaynu uga jeednaa saddexdii qarni ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay inay khayr ay ku tilmaaman yihiin saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacdoodii imaam axmed wuxuu yihi wayadacu kitaaban ma intu waxaa ku hadlay weliba kitaabna uu ka alifayaabuu hadda ninkii sunigaabuu radinaya wa ankara abu cabdillaahi calayhima jamiican abu cabdillaahi oo axmed ibnu xambali labadiba uu radiyey kii qadarka diidanaya kii qadarka sugayaba waayo labaduba cibaaro baatila bay ku hadleen cali ibnu rajaac ninkii la odhan jiray ee yihi in allaha jabara alcibaad iyo kii qadariga ahaa yihi ina allaha lam yujbir alcibaada cala almacaasi labadiba uu radiyey waxa markaa uu yihi yajibu cala bni raja an yastakfira rabbah lima qaal ibnu raja oo hadda kii baadilka radinaya waxa waajibka ilahay dambi dhaaf inuu ka weydiisto waxa uu ku hadlay jabara alcibaada buu yihi markaasu axmed ibn xambal waxaa lagu yihi waayo maxaa loogu jawaabaya ninka qadariga sidaasi yihi haddaa diiday jawaabta axmed ibnu raja markaasa wuxuu ku jawaabay imaamu axmed yudilu man yashaa wayahdi man yashaa waa aaya qur'aaniya waa xaq soo maaha dee ninkii qadarigaha batilkiisa aayadda qur-aanka baad ku hor istaagi kartaaba maxaa cibaaraad batila kugu kalifaya assunna lilkhalaal ayaa qisadaasi ay ku qoranta in badan baa ahlulbidacu ay tidhahdeen bidca radiya markaasay mid ka daran la yimaadeen qolada la yidhaahdo muctasiladu waxay tidhaahdeen waxaad radidaan bidcada mushabihada kuwa ilaahay khalqigiisa ku shabahaya ayay tidhahdeen radiya markaasa waxay iyaguna ku dhaceen ilahay subxaana watacaala sifaatkiisii tilmaamihiisii qur-aanka iyo sunada kusoo arooray inay ka anfiyeen ay u diideen arrinta noocani waxay leedahay suwar qaabab kala duwan bay leedahay batil batil lagu radiyaa waxaa suwarkaasi kamid a istikdaamu lkadib wa nashri shaayicaat fi nusrati ma yaraahu lmaru xaqan aw tahwaahu nafsu inuu qofku isticmaalo tusaal ahaan been iyo dacaayad si uu ugu gargaaro wuxuu isagu xaq u arko ama waxaa naftiisu waxa weeyaan ay jeceshahay marka xaqa waxaa la yidhaahdaa haddaad waxaan xaq u aragto dee run ku difaac oo daliil ku difaac waayo xaqu uma baahna laysa bixaajatin ila akaadiib walaa ila araajiif inama yunsaru lxaqu bisidqi walxujaji walbarahin xaqa waxaa loogu gargaaraa run adilo xujaj walkadibu kulluhu xaraam beentuna dhammaanteedba waa xaaraan wa fii baabi dacwati ashaddu xurma adoo dacwad ka shaqaynaya ole dad baan waxu sheegayaana haddii been aad isticmaashana waa mid sii daran bay noqonaysaa beentu cid walba waxay ku tahay ceeb waxaase ceeb ay kusii tahay daran qof cilmi u nisbo sheeganaya iyo dacwad iyaakum walkadib fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur wa ina alfujuura yahdi ila annar hadihi wa nasixatu nabawiya qalaha nabiyuna calayha afdal salaati watasliim marka haddaad xaq u gargaarayso waxaan xaqa ad u aragtaa iktafi bisidq wa biiraadi aladilati walxujaji walbarahin weligaa ha isku dayin wain kunta suniyan salafiyan xaqa ad aaminsan tahay beenaad ugu gargaarta ha isku dayin waayo tuxriq nafsak litansura jamaaca walitansura ashkaas aw daaifa ma naftaadaad gubaysaa si aad jamaacaad ugu haddaad been sheegto si aad ashkaas u difaacdo naftaadi aad gurto hadhow ashkaastaasi kaa celinmayn cadaabkiiyo naar haddaad is tiraahdo manhaj u gargaara been min ajli aad u sheegto qawlka ama qaacida shanaad waxay tahay iyadana aan baraarujinaya alimtinaac can munaadarati ahli safata ahlu safata ahluljadal dadka muranun haya ee xaq aan doonahayn oo iyaga laftoodu mararka qaarkood bay tasriixinayaan baa laga yaaba wuxuu ku odhanaya haddaad ku daliil keento masaladaa ka tegi maayo ilaa sheekh hebel uu ka tago ninka saa tasriixinaya waxa la dhaha ahlu safsata ayaa dadka noocaasiya la yidhahda haddii xaqa uu caddaado bidaliilihi oo qofkan xaqa ka soo horjeeda khasmigaa inuu mucaanid yaho madax adaygu waxaanu ku kalifaya ay caddaato falaa yanbagii munaadaratu walaa mukhaasamatu in loola munaadarooda ma haboona in loola doodaana ma haboona ilahay ba wuxuu ku uri fi qur'aani alkariim taqriira lihadihi alqaacida waqul ilxaqu min rabbikum faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur xaqu xagga ilahay buu ka yimi waa markii la caddeeyey kadib adeer ninkii qaadanayaana ha qaata ninkii kale inaa iska dayo haddaad aragto qofku inaanu jahl yahayn ee waxaan waxaan shubha aanay ku jirin waxaan hayaa ay tahay casabiya iyo waxa weeyaan ma qawlkaasaad ka tegi doontaa iyo masheekh hebel baad khilaafi doontaa hadday ku caddaato qofka arrinkiisu inuu sidaa yahay qul lahu waqul ilxaqu min rabbikum faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur acmaashaada iska wado talabulcilmigaaga wado dacwadaada wado khayrkii wanaagga ummadda ugu baaq yujaadiluunaka fi lxaqi bacdama tabayan waa la dhaleeceeye ku caynkaasiya xaqi oo caddaaday ayaa haddana ay murmayaan fa kullu man jaadala fi lxaq qof kastoo muran ka keena xaqa intuu caddaaday kadib sharci ahaan iyo caqli ahaanba wuu khaldanya qala alimamu lmuzaniyu raximah llah waxaqu lmunaadarati an yuraada biha wajhu llah marka la munaadaroonayo ee mas'alo laga doodaayo waa inay ujeedadu noqoto in ilahay waxaa raalli gelinayo la gaadho sawaabkiiyo saxda ilaahay subxaana watacala wuxuu jecel yahay wa an yuqbala minha ma tabayan wixii xaqa ilahay raalli gelinaya ee bacda almunaadara caddaadana de waa in la aqbalo wey laakiin munaadaro ujeedadu aanay sida ahayn marka horeba yaan la gelin haddii ujeedada xaqa inaad aqbasho aanay ahayn haddii ujeedadaadu aanay ahayn wajh allahi tabaaraka wa tacaala baabka subahaan qalbigaaurin mar haddii xaqa uu ku caddaado oo calaa bayina min amrika aa tahay shubahaadka waxaa la yidhaahdo dhegaha ka xidho qalbigaagana albaabadiisa ka xidh sidaasi ayay ahayn aimadu raxmatullahi caleyh ahlulbidacu marka shubahaad ay ula yimaadaan labada dhagood ayaa faraha markaasi faro labada farood baa dhagaha ay gelin jireen si aanay hadalkooda aanay umaqan maaha macnaheedu xaq inay maqleen ay diidayaan wuxuu leeya xaqii anigaaba hayaba yaqiin baan kaga suganaa kan inuu xaqii yahay marka hadal kale maxaan ka dhagaystaa oo waxa u badan oo i qabta ay tahay inuu xaqii tashuushu iga geliyo qalbigaaga waxaad ka dhigtaa binisbati lishubahaat kazujaaj waxaa la dhaha quraarada haddii lagu shubo wax shaygaas uu dul cararaado muraayada imika daaqada masaajida ku jirta bal biyo ku shub ama caano ku shub ama saliid ku shub ama kaadi ku shub way dul carari doontaa deetana way iska engegi doontaa ha ka dhigin qalbigaa kal istanj sida buushka oo kale ha ka dhigin buushka waxa la yidhaahdo wixii aada soo qaaday aada ku shubtaaba da wuu dhex fadhiisanaya wuu cabaya shaikulislaam ibnu taymiya raximahullah ayaa ardaygiisi ibnulqayim talada noocaasiya siiyey shubahaadka waxaa la yidhaahdo ee dooda iyo muranka xaqa laga horkeenaayo qalbigaaga ha u furin qalbigaaga ha ka dhigin sida buushka oo kale oo qalbigaagu shubahaadka yaanu cabin de ka ilaali ha noqdo waxa weeyaan shubahaadku kuwa qalbigaaga dul yaaco markiiba saasi u dhaafo haddii aada maqashaba saasaa loo baahaya baaraka allahu fiikum qaacida lixaad waxay tahay laa yajuusu raddu lbatil bilbatil bal bilxaq waa qaacida muhima jiddan shayga baatilkaa in baatil lagu radiyaa ma banaana shayga baatilkaa xaq baa lagu radinaya waayo haddaad tiraa baatil baa radinaya adiguna baatil kale aad la timaado maxaad soo kordhisay tiradii baatilka ayuunbaad farabadisawn waxba maana soo kordhin salafku waxay raxmatullahi calayhim kuwa dhaleeceeya cidda bidco bidco ku radida faasidna bifaasidin ku radida falbaatilu yuraddu bilxaqi almaxr waalbidcatu turaddu bisunati saxiixa baatilka xaqa badaxa tiran baa lagu radinaya bidcadana sunada saxiixa ilahay baa qur-aanka ku sheegay soo maaha bal taqdi bal naqdifu bilxaqi cala albatil fayadmaguhu faida huwa zaahiq xaqaa lagu salidayaa baatilka markaasuu madaxa jabinaya markaasaa xaqi usu baatilka uu suulaya oo meesha uu ka baxaya oo uu ordaya waayo xaq iyo baatil meel ma wada geli karaan aayadda qur-aanka ayaa aimadu raxmatullahi calayhim ay tatbiiqiyeen waxaa dhacday nin qadariya oo diidan qadarka ayaa wuxuu yihi isagoo nin suniya ka ag hadlaaya in allaha lam yujbir alcibaada cala almacaasi ilaahay addoomaha macsiyada kumuu khasbin de waa cibaaro daahirkeeda marka leego sax ilahay muu khasbin dee addoomuhu ikhtiyaar bay leeyihin laakin isagu wuxuu ujeeda ilahay macaasida muu qadarin ujeedadiis waa sida axmed ibnu raja ninkii la odhan jiray oo kamid ahaa culimada sunada ayaa radiyo wuxuu ku yidhi ina allaha jabara alcibaad waa beentaa buu le ilahay addoomaha u khasbay muxuu isaguna ujeedaa macaasida ilahay baa qadaray buu ujeedaa ee addoomuhu inay khasbayin isaga laftiisu ma aaminsana lakin waa cibaaro baila araada bidalika looga warramay markaasa imaam axmed wuxuu yihi wayadacu kitaaban ma intuu waxaa ku hadlay weliba kitaabna uu ka alifayaa bu hadda ninkii sunigaa buu radinaya wa ankara abu cabdillahi calayhima jamiican abu cabdillahi oo axmed ibnu xambali labadiba uu radiyey kii qadarka diidanayo kii qadarka sugayaba waayo labaduba cibaaro baatila bay ku hadleen cali ibnu raja ninkii la odhan jiray ee yihi in allaha jabara alcibaad iyo kii qadariga ahaa yihi in allaha lam yujbir alcibaada cala almacaasi labadiba uu radiyey waxa marka uu yihi yajibu cala bni raja an yastakfira rabbah lima qaal ibnu raja oo hadda kii baadilka radinaya waxa waajibka ilahay dambi dhaaf inuu ka weydiisto waxa uu ku hadlay jabal alcibaada buu yihi markaasa axmed ibn xambal waxaa lagu yihi waayo maxaa loogu jawaabaya ninka qadariga sidaasi yihi haddaad diiday jawaabta axmed ibnu raja markaasa wuxuu ku jawaabay imaamu axmed yudilu man yashaa wayahdi man yashaa waa aaya qur'aaniya waa xaq soo maaha dee ninkii qadarigaha batilkiisa aayadda qur-aanka baad ku hor istaagi kartaaba maxaa cibaaraad batila kugu kalifaya asuna lilkhalaal ayaa qisadaasi ay ku qoranta in badan ba ahlulbidacu ay tidhahdeen bidca radiya markaasay mid ka daran la yimaadeen qolada la yidhaahdo muctasiladu waxay tidhaahdeen waxaad radidaan bidcada mushabihada kuwa ilahay khalqigiisa ku shabahaya ayay tidhahdeen radiya markaasa waxay iyaguna ku dhaceen ilaahay subxaana watacaala sifaadkiisii tilmaamihiisii qur-aanka iyo sunada kusoo arooray inay ka anfiyeen oo ay u diideen arrinta noocan waxay leedahay suwar qaabab kala duwan bay leedahay batil batil lagu radiyaa waxaa suwarkaasi kamid a istikdaamu lkadib wa nashri shaayicaat fii nusrati ma yaraahu lmaru xaqan aw tahwaahu nafsu inuu qofku isticmaalo tusaale ahaan been iyo dacaayad si uu ugu gargaaro wuxuu isagu xaq u arko ama waxaa naftiisu waxa weeyaan ay jeceshahay marka xaqa waxaa la yidhaahdaa haddaad waxaan xaq u aragto dee run ku difaac oo daliil ku difaac waayo xaqu uma baahna laysa bixaajatin ila akaadib walaa ila arajib inama yunsaru lxaqu bisidqi walxujaji walbarahin xaqa waxaa loogu gargaaraa run adilo xujaj walkadibu kulluhu xaraam beentuna dhammaanteedba waa xaaraan wa fii baabi dacwati ashaddu xurma adoo dacwad ka shaqaynaya ole dad baan waxu sheegayaana haddii been aad isticmaashana waa mid sii daran bay noqonaysaa beentu cid walba waxay ku tahay ceeb waxaase ceeb ay kusii tahay daran qof cilmi u nisbo sheeganaya iyo dacwad iyaakum walkadib fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur wa ina alfujuura yahdi ila annar hadihi waa nasixatu nabawiya qaalaha nabiyuna calayha afdal asalaatu watasliim marka haddaad xaq u gargaarayso waxaan xaq aad u aragtaa iktafi bisidq wa biiraadi aladillati walxujaji walbarahin weligaa ha isku dayin wain kunta suniyan salafiyan xaqa aad aaminsan tahay been inaad ugu gargaarta ha isku dayin waayo tuxriq nafsak litansura jamaaca walitansura ashkaas aw daa'ifa ma naftaadaad gubaysaa si aad jamaacaad ugu gargaarto naftaadi baad gubay haddaad been sheegto si aad ashkaas u difaacdo naftaadi baad gubtay hadhow ashkaastaasi kaa celimayn cadaabkiiyo naar haddaad istiraahdo manhaj u gargaaraad been min ajli aad u sheegto naftaadi baad gubtay dee manhaj kaa dhowtoola iman maayo oo waxa weeyaan ku nusrayn maayo oo kaa difaaci maayo ilahay ciqaabkiisa qala shaikhu lislam ibnu taymiya raximah llah falkadibu cala shaksi xaraamun kullu sawaءn kana rajulu muslima aw kafiran qofka been in laga sameeya waa xaaraan bu ihi dhamaanteed qofka ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo baran aw faajira mid wanaagsan ha noqdo ama mid xun lakina aliftiraac cala lmu'mini ashad bal ilkadibu kullu xaraam lakin qofka muuminkaa in been laga sameeyo iyadu dembigeedu waa daran yahay beentuna dhammaanteedba waa xaaraan muslim iyo gaal mubtadic iyo sunni caasi iyo muiic midnaba been lagama sheegi karo qaa'ida toddobaad waxay tahay baaraka allahu fiikum oo insha allahu tacaala ay ka dambayso sidaan rajeynayo laba qaacido waana dheeraynahay muhim baan u arkay qawaacidda caynkana inaan ka horaysiyo mawaadiicda insha allahu tacala aan ka hadli doono qaacida toddobaad waxay tahay yajibu iltizaam qawaacid alistidlaal asaxiix cinda alkalaam fi lmasaa'il alcilmiya walkalaam fi alashkhaasi waltawaa'ib waxaa waajib ah inuu qofku maro wadada saxda ah ee xagga daliishiga marka uu ka hadlayo masaa-isha cilmiga ah ama ha la isku khilaafsanaado ama ha la isku waafaqsanaado markuu ka hadlaayo ashkhaas ee uu radinayo wuxu isagu u arko inuu batil yahay markii ay la yimaadeen markuu tawaaif uu ka hadlaayo waa inuu maro wadada saxda ee daliishiga ku saabsan xagga daliishiga adilada waxaa kamid a qawaacidda culimadu ay ku sheegaan fi kutubi aadaabi almunaadara walbax in kunta naaqilan faasixa aw muddaciyan fadaliil haddaad waxaanaad sheegaysa cid aad kasoo naqlinayso inuu saxiix yahay iska hubso waa qaacido ila wixii adoon iska hubsan haddaad sheegto waxaad khilaaftay amarki ilaahi subxaana watacaala ilahay subxaana watacala uhi in ja'akum faasiqun binabayn fatabayanu waxaa ku dhacday qowlkulaha rasuulku sala allahu alay wasalam kafaa bilmari isman an yuxadisa bikuli ma samic haddaad arrin sheeganaysa adigo adlada waxan waa xaq ama waxaan iga soo horjeeda waa batil see daliilkeed qaacidada taasi ha noqoto wuxuu yihi sheikhu islam ibnu taymiya isagoo qaacidan taqriirinaya walcilmu shay-aan cilmigu waa laba shay uun wixii kasoo hadhaana waa waxaan hagaagsanayn waa sheegi doonaa magaciisa ima naqlu musadaq wa ima baxthun muxaqaq naqli saxiixa oo inuu saxiixa iska hubsatay oo dee cidaad kasoo naqlinayso aaya qur'aaniya xadiid aqwaal waxa weeyaan lilaima oo inay saxiix tahay iyadana aada hubsatay waa cilmi dee taas aw baxthun muxaqaq baxthi masale aad baadho oo daliilkan bal wajhu dalaalatihi wejiga uu masalada loogu daliishan karo inaad baadho aada iska hubsataa iyaduna de waa qayb cilmigii kamid a labadaasina ma kala maarmayaan falaa budda min anaqli saxiix walaa budda min albaxthi almuxaqaq haddaad soo naqliso waxaanad fahmin sida masaladan loogu daliishan karo ee naqligaagu faa'iido yeelan maayo haddaad soo naqliso waxaan saxiixahayna si kastoo aad daliishiga uqurxiso dee daliishigaagu mid saxa waxa weeyaan noqon maayo wamaa siwaa dalika fahadayaanun musawaq wixii labadaa ka soo hadhaa hantaatac baa la yidhaha buri sheikhu lislam ibnu taymiya la qurqurxiyey oo aan macno lahayn alraddu cala lbakri buu saa kuleeyahy kitaabka la idhaa yani bakri buu la hadlayaa bakri o waxbaad istiri raddi oo ka hadal maad keenin naqli musadaq iyo baxsi muxaqaqa toora idan kalaamuka hadayaan musawaq haakada yaqulu sheikhu islam ibnu taymiya sabxada saddex boqol iyo lix iyo toddobaatan baad halkaasi aad ka hegi kartaa wax kastoo qofku uu sheego laabudda waa inuu daliilu keeno weeye waa ilaa haddii kale mujarad dacwa bay noqonaysaa oo burhaanki iyo xujadii ka maran daliilka waxaa loo baahanya sixadiisa in la hubsado daliishigiisana in la saxaa loo baahan yahy saa awgeed ba ilahi wuxu uhi qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin xujadiina keena haddaad run sheegaysaan waa caam fi kuli dacwa diiniya kanat abdulyawiya falaa budda min tasdiiqiha bidaliil ayaddu waa caam sheegasho kasta cidda sheegatay daliil baa laga rabaa ama arrin adduunyaha laga hadlaayo ama arrin diinaha laga hadlaayo laabudda sheegashadaada waa inaad ku dhamayso oo inay runtahay aad ku caddayso bidaliil sa awgeed ba ilahay wuxuu ku uhi fi lqur'aani alkariim fi aaya ukhra qul ara'aytum ma tadcuuna min duni illah arunii maada khalaquu min alard am lahum shirku fi samaawaat i'tunii bikitaabin min qabli hada aw ahaarati min cilmin in kuntum saadiqiin ilahay wuxuu le waxaad tidhaahdaa war bal iga warrama waxaad ilaahay sokadi aad baryaysaan bal itusiya waxay abuureen ee dhulka kamid mise ilahay bay la wadaageen abuurka samada i'tunii bikitaabin min qabli hada waa naqli musadaqa bal kitaab keena kitaabkan qur-aankaa ka horeeyayo oo xujaj iyo adila ay ku qoran tahayo madhabkiinaasi inuu saxyahay tilmaamaya markaasa ilahay wuxuu leeyahy o asaarati min cilm ama waxaad keentaan cilmi muxaqaqa oo cid aad ka soo naqlinaysaan keena markaasa sheikh islam ibnu taymiya raximah llah wuxuu leeyahay hadal macnihiisu yahay falkitaabu huwa xujat lmunazla min cindi illah kitaabka laleeya keena dee waa xujada ilahay xaggiisa ka timi weyi walasaaratu hiya riwaaya wlisnaad asaara min cilminta laleeya keenana war wax sanad le oo meel loo raaca leh oo uu ku biyo shurto keena weyaan macnaheedu saasuu leeyahy shekh lislam ibnu taymiya darb taxaarid alcaqli wanaqli aag jiska koowaad safxada toddoba iyo konton sidaa awgeed baa shekhu lislam ibnu taymiya raximah llah mar wuxuu radinayay qolo ka hadlay xanaabilada xanaabiladays yidhaaheen radiya markaasa waxay kaga hadleen bisabi washatmi bigayri xujja way caayeen iyagoo wax daliilana aan keenin yani qofka haddaad le waxaanad haysataa waa bail yani adilo iyo xujaj aad ku cadaynaysa inuu bail yahay ke lakin mujarad dicaaya mujarad tahwiil mujarad sibaab washataayir lama baana tahay sharcina maaha markaasa wuxuu ley shekh islam ibnu taymiya ina hada alkalaam laysa fihi min alxujati wاdaliil ma yastaxiqu an yukhaataba bihi ahlu lcilm hadalka caynkana cilmi ka maran kaad dhegaysato ama ad akrido maaha hadal mutaystay hadal daliil wata maaha mutaystay ahlucilmiga in lagula khitaabo faina aradda bimujarad ashatmi watahwiil laa yacjadu canhu axad inaad qofka ku radido un dacaayaduna aad umiiso iyo cay taa cid waliba awood ba uleedahay qof kastoo afkaasi uu dilaacsan yahay wuu awoodi karaa dee dadka inuu cayo ama u dacaayadeeyo kun usuul wallahi ana biimkaani an adaca laka aalaaf alusuul intaan fadhiista min bacdi alcasri ila salaati lmaqrib casar kadib haddaan fadhiista ilaa salaada maqrib kun asal baan kuu dejin karaa oon mid walba qof kamida yani min asxaabika oo sameeya ama ku hadlay aan keeni karaa deetana aan odhan karaa usulu hadihi ljamaca wa afkaaru hadihi taa'if oo aan nashrin karaa laakin waxaanan u samaynaha waxaan ogahay waxaas inaan ahay ariiqa cilmiya waxaasi maaha manaha waxa weeyaan sida masaa-isha xaqaa lagu caddeeyo ama batilka waxa weeyaan lagu radiyo markaasa wuxuu leyahy shekh lislam ibnu taymiya walinsanu law anahu yunaadiru mushrikiin wa ahla lkitaabi lakana caleyha an yadkura min alxuja ma yubayin bihi alxaq aladi macah wlbail aladi macahu iska dhaaf inaad muslim la hadlayso salafiye haddaad la munaadarooynayso mushrikiin iyo ahlulkitaab waa yuhuud iyo nasaara dee inaad iska caycaydo iska ada hadasho looma ogola dacaayadaad u samayso ee maxaa loo baahanya dee waa inaad keento xujo aad ku cadaynayso adigu inaad xaq ku taagan tahay iyaguna batil waxa weeyaan ay ku taagan yihiin majmuuc lfataawa jiska afraad boqol sideetan iyo lix ayaad ka eegi karta sidaa ogeed ahlulbidacu qaacido way khilaafeen kuwooda hore iyo kuwooda dambaba waxaad arkaysaa iyagoo bidcada sugisteeda u daliishanaya xadiis daciifa ama mid mawduuca ama waxa weeyaan fatwo qadiima oo sheekh waxa weeyaan fataawooyin fara badan leh way og yihiin fataawooyinkii saabiq iyo laaxiq inay leeyihin ayaa alfataawa allaaxiqa kullaha carda alxaaid baa lagu tuuraya waxba laga soo qaadi maayo taariikh loo eegi maayo ila waxaa loo baahanya manhaj cilmiga in laga yeesho xataa fataawada culimada oo aada isweydiiso waar sheekani waxani waa xaaraan buu yidhi waana xalaal buu yidhi maxaynu ka yeelnaa ma hadda inaad tira aniga tee cajabinaysa ayuun baan qaadanaya waa inaad tira wartalo teebaa labada fatwo horreysay oo taariikh raadiso haddaad garan weyda labada fatwo tira horreysay taariikhiyan markaad u baadhay waa inaad tira wartalo teeba mashhuura oo sheekha ka caan baxday oo waxa weeyaan la odhan karaa waa madhabkiisii marka fataawadiisu ay tacaaruday haddaad taa kari weydo waa inaad tira hadda marka horeba aqwaashiisa xujo may ahayn ta uu ku diidiyo ta uu ku banaynaya toona ee bal adilada aynu noqona kitaabka ilaahay iyo sunada rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaad arkaysaa dalaala daciifa iyagoo daliishanaya ahlulbidac ilaa yawmina haadaa bay taaganta insha allahu tacaalana way caddaan doontaa dalaa'il daciifa ayaa amaamakum iman doonta ama waxaad arkaysaa iyagoo daliishanaya caqli ama ra'yi faasida mas'alaa lagala hadlaya waxa le waar waa bidco rasuulku ma muu samayn salafkuna may samayn waar waa xaaraano ilahay baa subxaana watacala xaaraantimiyey xisbiyada uri in aladina faraquu diinahum wa kanuu shiica lasta minhum fi shay marka laa yujiib bidaliil muxuu ka odhanaya imika ma waxaad leedahay dacwadaa dhami bilaa jamaaca ha noqoto dee dacwadaa dhami bilaa jamaaca ha noqoto ma aayad ba ma xadiis ba muxuu yahay hadalka caynkani hada laysa biaaya walaa bixadiis aayad qur-aana marka masale loo soo daliishado de waxaa loo soo daliishaday kadu oo banaanka ka mari oo waxaad tiraa tafaruq maaha waa ta'aaluf waa ijtimaac waa sunne waa waajib waa xaq adiladeedana ken lakin aaraa iyo iyo iyo cuquul oo musaadim linusuusa nusuustii toos uga hor imanayo inaad daliishto xujaad ka dayda maaha waa qadiya muhima jiddan barak allahu fik abwaabta caynkan marka laga hadlayo qodobka sideedaad waa muhim jiddan waaqiceenana aad buu ukhuseeya alxaydatu can iljawaab darbun min alinqiaac alxaydatu can iljawaab darbun min alinqiaac waa qaacida qofku haddii su-aal la weydiiyo masalaa la odhan war masalada maxaad ka aaminsan tahay markaasuu masaladii ka jawaabi maayo mid kaluu isku qaadaya xayda la dhaha masalada noocaasiya marka xaydada culimadu waxay yidhahdeen waa waa wixii lagu weydiiyo jawaabtiisa aad ka leexato mid kale aad isku taarto xaydadu waxay kamid tahay calaamadaha iyo adilada tusisa qofkani inuu xujo waayey oo uu go-ay yani xujadiisu ay go'day oo uu yahay qof yani laga xujo roonaaday xaydadu waa jawaabu saa'ili bigayri ma sa'ala canh waa qofkii su-aasha kuweydiiyey wuxuu kuweydiye waxaa inaad ugu jawaabto tusaale waxaan ku odhanaya min ayna jiita waar xaggaad ka timi markaasa waxaad leedahay xadartu laan imika ayaan imi imika ayaan imi miyay jawaab u tahay xaggeebaad ka timi ya jawaabu maaha de waa xayd ayaa la dhaha arrinta noocaasi hada laysa bijawaab ama tusaale masale cilmiya baan kugu radinaya ama aqwaal baan kuu nisbaynaya mukhaalifa lishar markaasaad ka baxaysaa maxalu nisaac iyo inaad cilmi de aad kaga jawaabto inaad tidhaahdo waan aaminsanahay oo daliil ku difaacdana ku jawaabi maysid inaad tidhaahdo waa baatil oo beri baan ka ahayo waa anigaa bayaamiye caddeeye ummadda iyo khalqiga usheegana ku jawaabi maysid e maxaad ku jawaabaysaa dee jawaab siyaasi o maxalo halkii laysku haystaba inta aad ka baxdo ayunbaad meel kale aad u baxaysa si dadka indhahooda aad isaga jeediso ninkii su-aasha kuweydiiyo magacay dabada uqabanaysa ama dee burba haddaad doonta si wixii laga hadlayba gebigeedaba loo ilaababa oo su-aashii lagugu soo wajahayba gebigeedaba dadkii aad u ilowsiiso ayaad xaggaasi aad u baxaysa ama masaa'il kale aad ka hadlaysaa qofkiibaad ceebo iyo tacyiib waa bal kama soo qaad waxaanoo ceebaa iyo waxaanoo naqaayisa inuu leeyahay laakin de ceebihiis iyo naqaayistiisa baldib udhigoo laguma weydiin imika balartata lagu weydiiye ka jawaab mawaaqifta sharciga waxa weya inaad ka leedahay suwarkiis waa ay fara badanta fi hadihi alayaam wafi hada alcasr masaa'il baa laga yaaba masaa'il cilmiya mucayana in laga niqaasho dabeetana qofkii khasmiga ahaa maxalu nisaaca uu ka baxo masaa'il cilmiya baa laga niqaashaya waa jais waa gayru jais waa bidco waa sunna marka masaa-isha intuu ka jawaabi lahaa muxuu odhanaya culimadii bay caayeen waar maxaad ka aaminsan tahay tacadud ljamaacaat isku leeya culimadii bay caayeen miyay daliil unoqonaysa culimadii bay caayen tacadud ljamacat waxaa ka aaminsan tahay marka lagu weydiiyo so inaad adila iyo baraahin iyo xujaj aad u keenta maaha waar shacab muslim aad la dagaalantay oo aad laysay oo aad dhiiggiisa xalaashatee goorna ma ka toobad keenta markaasaad meel kalead ka fadkudinaysa waa xisbi iyaguba waktigii khaliifkaa lahaa taas de miyay jawaab unoqonaysa hada laa yakunu jawaaban aslan waxa weeya wakadalika masala tafaruq walaxzaab baa lasoo hadal qaadaya oo tusaale ahaan laga doodaya markaasa xukunkeedii sharciga ahaa baa laga hadlaya markaasaa qofku halkuu masaladaa ka doodi lahaa ee uu ta'tiilin lahaa ee cilmi iyo adila u keeni lahaa wuxuu odhanaya ducaad bay la dagaalamayaanoo xarbulkhaliijki kun iyo afar boqol iyo koob iyo tobankii intay soo baxeen ayay mindaar aswada diirad madoob ee caalamka ku eegeen dabeetana xarbigooda iyo dagaalkoodii waxay ka bilaabeen dadka ducaadda ducaadday la dagaalamayaan dacwada waar ducaad lala dagaalamay laguma weydiine waxani ma banaan yahay mise ma banaana yani waa xayda dadka ayaa mas'aladan andaartooda iyo indhahooda waxa weeya laga leexinaya oo meel kale markaasi loo saaraya masalada noocaasiya marka laga hadlo ayaa waxaa laga dhigayaa qofkii yihi xisbiyadu waa xaaraan nin yihi dadka kitaab in loo dhiga waa xaaraan nin yihi muxaadaro in la jeediya waa xaaraan nin yihi alamr macruuf wanahi can lmunkar waa xaaraan nin yihi dacwatu shacri waa xaaraan saas oo kale ayaa laga dhigaya waxaa laga dhigayaa ninkii yihi xisbi hebel xaqa ma waafaqsana nin diintii diintii qadxiyey baa laga dhigaya kaanama in xisbiga iyo diintu ay yihiin mutalaazimaan oo qofkii ka hadla waxa weyan xisbigu yahay qof diinta ilaahay subxaana watacaala ka hadlay labada qofba mas'ale ka doodaya haddii si cilmiya ay uga doodi lahaayeen si cilmiya oo dee masalo inta lasoo bandhigo oo suuradeedii halkaa la isla dhigo masaladu waa noocaas mid waliba adilada u keeni laha xataa iyagu haddaanay iswaafaqiin o aanay wax isla meel dhigin dee calaqal dadka kale ka faa'idaysan laha oo wuxuunba u caddaan laha laakiin iminka marka masale cilmiga marka laga wada hadlo qofku meel kale u isku taaro dadkiina maxaa odhan waanu wareeray daadir maxaa ku wareeriyey haddii masalada cilmigaasiyada looga hadlaa mabaad wareerteenba ee markii masale laga hadlaa mid kale lagugu taaray dabeetana markaasaad wareertay bal waxaad isku dhegaysataan calaykum billah bal waxaad isu dhegaysataan xikaayatu xaqiiqati almunaadara iyo alkhabar saadiq bal calaykum billah almuwaafiq almukhaalif baa laadi bal isu dhegaysta xikaayatu xaqiiqati almunaadara wixii kusoo arooray oo as'ile ah jawaab miyuu u yahay alkhabar saadiq calaykum billah bisidqi wa ikhlaas inta aad ku eegtaan maxaa la odhan karaa waa xayda tamaaman yani mawduuca gebigiisiiba inta laga leexday ayaa masaa'il kale waxa weeyaan loo leexay misaal waxaa kamid ahayd xizbu lictisaam wuxuu yidhi baan idhi tusaale ahaan jamaacat likhwan watabliiq waa mubtadica maxaa laga rabay inay yidhaahdaan ama waa beentooda maanaan odhan waa salafiyiin ahlu sunnaha ama inay yidhahdaan waa runtooda waa nidhi labadaba wax ka dhexeeyaa jira maxaa la yidhi annagaba mubtadica inoo haystaane maxaa ka galay maafhayeen bay noo yihiin yani hada yani ma jawaab ba taas hada laysa bijawaab yani waa masale cilmiya oo laga hadlaayo wa xukmun calaa tawaif wajamacaat mawqifkaaga waa inaad caddayso kaad ilahay ugu dhawaanay subxaana watacaala ama ha qadhaalado ama ha macaanaado dadku ama ha aqbalaan ama yaanay aqbalin saaxibu lbatil waa caadimi lxuja qofka batilka ku taagani waa qof aan xujo haysan sidaa ogeed labudan yaxiid waxaa lagama maarmaan u ah su-aalaha lagu soo aroorinayo jawaab sax aan u haynin dee inuu ka ka gembisto xabarka waa uu ka gembistay ya yani dhinac kalunbu uga laabanaya oo meel banaan ayuunbu u banaynaya waayo waa fashilmaya haddii uu jawaabo waa inu maxalu nizaaci u ka baxo liyaxfada maa wajhi hadi ariqatu ahli bail wey wasabilu ahli lbidac fi lqadiimi walxaadir xaydadu qur-aanka ilahay bay kusoo aroortay bal waa misaal waadixo waa radisiinaya ilahay wuxuu yihi qawmu ibrahim ibrahim iyo qowmkiisa qisadii maruu ka waramayay bal u fiirsada hadda id qaala liabihi wa qawmihi ma tacbuduun waa su-aal buu ku wajahay nabi ibrahim qowmkiisa aabihii qowmkiisa wuxuu ku yihi maxaad caabudaysaan qaluu nacbudu asnaaman fanadalu laha caakifiin waa jawaab sax xayda maaha asnaam baanu caabudayna aanu dul yururaa bay yidhahay su-aasha labaad bal hadda ufiirso qaala hal yasmacuunakum id tadcuun aw yanfacuunakum aw yaduruun ha waa su-aasha ugu adag weyi waayo asnaamtana tira waanu caabudaynaa wax ma idin tarayaan dhibaato ma idin gaadhsiin karaan su-aashaasaa la weydiiyey kama jawaabi karaan haddii ay yidhaahdaan ha waxbay noo tarayaan dhibaatayna gaadhsiinayaan dee waaqicii bay khilaafaysa haddii ay yidhahdaan mayana dee hadda maxaad ka caabudaysa markaa xujadoodu waa ay buraysaa marka maxay ku jawaabeen bal u fiirsa waxaay ku jawaabeen ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi waxay yidhi qaaluu bal wajadnaa aaba'ana kadalika yafcaluun waan wax maydin tarayaan ama wax maydin yeeli karaan baa la weydiiyo markaasay leeyihiin aabbayaashay oo caabudayaan soo gaadhi yani waa xayda tamaama wixii la weydiiye waxaan ahayn ayaa ay ka jawaabayaan hada laysa bijawaab kadalika waxa weeyaan waxyaaba fara badan oo saaxada ka dhacaya iyaguna masalada noocana ayaa ay hoos imanayaan oo ay kamid yihiin ahlulbidaca tusaalayaasha waxaa kamida masaa-isha xadid ay ka sameeyaan bishr lmirisi ayaa cabdilcaziz ilmaki ayaa wuxuu weydiiyey hal lilahi cilmun ilahay cilmi ma ku sifaysay so su-aal waadixa maaha oo cad oo dee ha ama maya un u baahan o aan hadal kale aan ubaahnayn faqala bishrun allahu laa yajhal ka war ilahay sifat lcilmi leey kama jawaabina wuxuu yidhi ilahay jahli laguma sifayn karo wuxuu afka ka dhowraya inuu yidhaahdo ilahay cilmi buu leeyay waayo wuxuu ku doodaya qur-aanku inuu makhluuq yahay hadduu sugo inuu ilahay sifatulcilmi ku sifaysan yahy dee alqur'aan waa min cilmi illahi baa la leeyay markaama dee cilmigi ilahay baa makhluuqa marka ilahay cilmi u leeyay ma odhan karo ilahay cilmi ma lahana ma odhan karo dee wuxuu noqonayaa mukadib takdiib sariix linusuus alqur'aaniya walaxaadiis nabawiya markaasuu dhinaca kale u leexay marka ninkii imaamuun la odhan jiray oo munaadarada markaa isagu joogay ama dee ahaa xaakimkii markaa talinayo dhegaysanayay ayaa shahida calayhi bilinqitaac ninkaasi jawaabta noocaasi markuu bixiyo wuxuu ku xukumay inuu yahay nin xujo waayey oo dabeed su-aashii la weydiiyey intuu jawaab saxa u waayo o daliil wadata meel kale isku taaro isku qaaday qodobka sagaalaad an kusoo gabagayn waxaa tasabut fi lakhbaar waa in warka la iska hubsado umuurta diiniga baana ugu daran mala arrimaha adduunyada ayuunbaa warkeeda in la iska hubsado lagu dada lakin umuurta diiniga baa ugu daran qawlkaad ilahay unisbaynayso ama aad rasuulka unisbaynayso ama aimatu islaam unisbaynayso waa in iska hubsato haddii kale waxaad ku dhexaysaa qawlun cala allahi bigayri cilm ilahay baa i ya ayuha aladina amanuu in jaakum fasiqun binabayin fatabayanu an tusiibuu qawman bijahaala fatusbixu alaa ma facaltum naadimiin dadka aqwaasha loo nisbaynaayo waa inaad iska hubsatid masaxbaa ma ka sugan tahay mise kama sugna xataa qofka haddaad colaadina sida adigu waxaana laga sheegay hatalaqasinun yani ha urursanun oo ha nashrinun waayo su-aal baa ka dambaysa waa lagu weydiin doonaa markaasi yawma alqiyaama waana lagaa xisaabin doonaa waana lagaa abaal marin doonaa ku dadaal aakhiradaada inaad ilaashato inaad iimaankaaga ilaashato inaad ilaashato waxa weya wixii ilahay subxana watacaala aad la hortegi lahayd ilahay subxana watacaala xaqa iyo wanaagga hayna waafajiyo sagaalkaasi arrimood ee mawduuca marka aan ka horraysiyo ujeedadeedu waxay ahayd in dhammaanteenba jamiic waxa weeyaan shabaab wطalabat alcilm waducaat ila allahi subxana watacaala almuwaafiqiin walmukhaalifiin in insha allahu tacala ay ku intifaaxaan dhammaanteen ba aynu ku camal fallo iyadoo ay tahay waxa weeyaan nafteyda inaan ka bilaabo ilahina subxana watacaala arrinta noocaasi aynu ukaan halkaa waxaa ku dhamaatay cajiradii koobaad majalis alcilmiya silsilat almajalis alcilmiya fi lxawaadis alcasriya oo hayd muqadimo mawaadicda soo socda insha allah waxay ku xiganta cashiradii labaad ee kamid ah casharadaha oo ciwaankeeda inuu yahay addacwa athalahiya xaqiiqatuha wa ibdaalu ma rumiya bihi min alxisbiya